bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye hadee doorasho nimanka hadda beri isu tegayo shirka u furmaaya doorashadii iyo higsigii laba kun iyo lix iyo toban iyo sharcigii la dejiyey oo sharcigii kumeel gaarka ahaa way baalmareen golihii shabeeka caanka oo aan taangiyaal haysan bay iska dhigeen waxay sameeyeen muxuu ahaa afduub arrinta iyada ahayna waxa weeye waxay kasoo horjeedaa mxuaha dastuurigaa iyo daal la kuran yahay axdi qoraabay kasoo horjeedaa say wehid gelaysana hadee ilaahay baa yaqaan sababto waxa weye dadka shacbiga soomaaliyeed shan iyo labaatan sanay u afduubnaayeen qolyo kala duwan hadda haddii inta muxuu ahaa doorasho laisu diyaariyay haddana la yidhaha waa laydin afduubay waxa ka iman kara ma naqaan muxuu ahaa waxay kaloo xambaarsan tahay in awal waagii hore goobo yar oo goob yar oo dad yar isugu yimaadaan baa dawladihii kumeel gaarkaa waxa lagu dhisi jiray iyadana qaadanaaso iyo dib baa lagala kulmi jiray carta ilaa sideed bilood bay qaadatay in muxuu ahaa wax la sameeyo dadku waa yaraayeen meesha la yidhaahdo magaasi laba sanay qaadatay hadda waxaad moodaa in dhibkii iyo iska horimaadkii loo safriyey tuulooyinka degmooyinka gobolada dalka haddii alla ku ran yahay beelaha dhexdooda haddee un ilaahay baa garanaya muxuu aha si wax noqon doonaan laakiin arrintaa welwel weyn baanu ka qabnaa inay amniga dalka iyo deganaanshaha hadda loo socdo ay wax yeesho waa taa laakiin sakariya madaxda dowladda waxay sheegeen in doorashada ay wakhtigeeda ay dhacayso sidoo kalena hay-adaha dastuuriga dalka wax muddo kordhina aanan loo sameyneyn marka taasi dowladda dhankeeda kama soo horjeedo soo lama dhigi karo in doorashada wakhtigeeda ay dhacdo wakti kordhinta la qaatay markii loo eego sida hadda wax ku socdaan waa afduub weeye doorasho diyaaruma ay ahaa doorasho waa la diiday ma suurtoobaysaa la yidhi guddi baa la samaystay la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa madasha qaranka oo dhowr qof ku jirta oo maaragtay aan si sharciyana dadka wakiil uga ahayn oo niman sharaxan oo iyagu raba inay muxuu ahaa muxuu ahaa bahasha boobaan ay ay ay ay samaysteen xisbiyadii oo ay ahayd in muxuu ahaa la ansixiyo xeerkoodii waa la haystaa weli waa lagu fadhiyaa arrimahaas oo dhanba waxay caddeynayaan in afduub jiro afduubkaasna waxaa kasii daran oo uu keenayaa dhibaatooyin badan oo loo safrinayo degmooyinkii iyo goboladii haddii aan lagu dooran dadka xor loo simin qowlkooda oo xilbi wax lagu dooran oo four point fivekii ama afar iyo barkii qabiil qabiilka ah iyo afar iyo barkii qabiilka ah lagu socdo oo degmooyinka iyo gobolada la geeyo waxa weeye u safrin qalalaaso iyo dhibaato qalalaaso siyaasadeed oo keeni kara gacanka hadal degmooyinkii iyo goboladii iyo tuulooyinkii dalka ma garata waa taa hadda markii aan ka hadalno shirkaani muqdisho ka furmaya adiga sidou kula muuqdaa sideese lagu jaangooyn karaa qaabka doorashada ay dalka kaga dhici karto markii la gaaro laba kun iyo lix iyo toban horta doorasho hadhihin doorasho waxaa la yidhaahdaa markii qof walba codkiisa uu bixiyo oo xisbiya la dooranayo taa meel baa la dhigo waxaa la yidhi annagu waxaanu aaminsannahay in doorasho dhici karto xisbiyada in la doorto ay tahay xisbiyada ay soo sharaxaan dad taa marka hadda dawladda iyo nimankan la jira oo ajnabiga ahi meel bay saareen oo waxay yidhahaan ma dhici karto waxaa loo socdaa waa afar iyo bar afar iyo barna doorasho maahan waxa weeye wax qaybsi qabiil weeye waa waa magacaabid weeye nin walbana qofku rabu dhabarka kasoo taabanahayaa haddee shacbiga soomaaliyeed inuu soddon sano afduubnaado hadduu yeelahayo isagay jirtaa xaaladaha kale oo dalka ku jiro aanu ognahay dawladihii afar iyo barka lagu soo dhisay ilaa cartay ilaa hadda inay ku fashilmeen dawladnimadii marka aada iyo aad baanu uwilsanahay aad iyo aad baanu arrintaas uga wilsanahay ammaanka dalka iyo iyo iyo deganaanshaha ma garan sidaan ognahay dowladda hadda jirta odayaal ayaa soo dhisay oo baarlamaanka soo xulay xukuumaddan waxay sheegtay in la gaari waayo doorasho qof iyo cod ah inay dalka ka dhacdo laba kun iyo lix iyo toban marka labadaasi nuuc nuuc ka duwan ayaa la doonayaa inay wax u dhacaan adiga sidee ku fasiri kartaa qaabka kale ee la doonayo inay doorashada u dhacdo waxaan qabnaa meelaha meelaha dalka intiisa badan oo ugu dad badan in doorasho ka dhici karto meelaha amni awgiis looga baqahayo oo aan doorashadu ka dhici karin ama waa tuulooyin yaryar ama waa dhul kooban dhulkaas waxaa loo samayn karaa muxuu ahayto sharci gaara laakiin dalka intiisa badan magaalooyinka waaweyn gobolada inteeda badan khaasatan gobolada koofureed laga soo bilaabo magaalada boosaaso ilaa muxuu ahaa ligooye doorasha waa ka dhici kartaa waxayna uga dhici kartaa si wanaagsan dadkuna xaq bay uleeyihiin qofku inuu doorto qofkii uu doonayay ilaa loo gudbo muxuu ahaa xisbi iyo doorashada dowladnimo waa kaa dheer tahay ildama saari maysid muxuu ahaa xisaabtan ma jiraayo si sharci darro abaa dadkan dowladnimadu moogta waxay rabtaa xalaal inay inay dowladnimada kusoo baxdo laakiin hadday xalaal kusoo bixi weydo hadee iyaduna waxay qabataa xalaal noqon maayaan dalkuna horumari maayo weligeedna saasaan u xujaysananana ukala qaybsananana ma garata waa dhici jiraan maxay soo kordhiyeen waxay soo kordhiyeen waad ii sheegi kartaa waa maya tana lamid bay noqonaysaa tan waxaa weliba ka baqayaa inay dib hor lasoo kordhiso waayo aw dadka meel yar dadka oon baa meel yar laisugu gelin jiray iyagaa hadday isdagaalahayaan iyo hadday heshiinahayaan wax la wax la haran karay ahayd mogtahay laakiin hadda dowlo walba iyo tuulo walba iyo gobol markii iyo hadda way iska garanaysaa aysanna wixii doorasho xalaal ahayn oo sanduuq lagu ridaayo oo muxuuaha xisbiga la dooranayo ahayn marka waxba ma soo kordhinayso waxaan dhib ahayn dibtii inay badiso oo qaladaasihii badiso un baan ka baqaynaa annagana hadda weywalka noogu weynay waxa weeye deganaanshaha dalka iyo haddaa laku royaa inaan dib dambe iyo gacan ka hadal dambe dadku isugu noqon ma garata awal baan inta warqaati bilahi ka kaalmay
sakariya waxaa tahay nin siyaasi oo muddo dheer kusoo dhex jiray siyaasadda soomaaliya sidoo kalena xilal kala duwan horey uu soo qabtay marka haddii qaabkan hadda wax u socdaan aada leedahay ma saxna qaabkee ayaa is leedahay waxbay ku saxmi karaan oo waddadaas ayaa la mari karaa waan sheegnay horena waa u sheegnay sida ugu dhibta yarna weeye waxa weeye dalka xisbiyo kooban oo aan kuwii tirada badnaayo qabaa'ilka lixdanadii aan ahayn laba saddex afar xisbiga muxuu ahayto criteria lagu kala reebaya la ansixinaya dadkaas ayaa soo sharaxaya dad doorashadu marka waxaa xisbiyada marka waxaa shuraaka ku ah dad aan isku qabiil ahayn isku beel ahayn isku gobol ahayn soomaaliya halkaa dowladnimadii iyo soomaalinimadii baa kusoo noqonaysa midda hadda socotaa waxay sii kobcinaysaa qabyaaladii bay sii kobcinaysaa dowlad la-aantii bay sii kobcinaysaa dowladdii baa lasii iloobahayaa haddaa laku ron yahay haddee dowlad iyo qabiilnimo wada shaqayn karaan waad og tahay waxaba dowladnimada gudburiya qabiil bay ahayd halkaa weeye ma og tahay laba waxyaalood aan iskeli karin diinta kiristaanka iyo diinta muslimka hal qof ma wada haysan karo ma garata ama ama ama dab iyo baasiin laysuma dhaweyn karo marka dowladnimadu waxay ku timaadaa sida adduunkana loo ogyahay doorasho iyo xisbiyay ku timaadaa kuma timaado reer kuma timaado waxa weeye ninka xildhibaannimada markii lagu soo doorto inuu reerkaas keliya masalahayo qabyaaladii baa la xoojinayaa qabiilkuna haddee markii uu siyaasadda galo waxbuu dumiyaa kun iyo shan boqol oo sano ka hor baa ilaahay noo sheegay nebi maxamed noo sheegay caleyhi salaatu wasalaam dacwaha fa inaha mumtina waa wax qurmay neef qurmay oo weeye iska daaya waxa weeye insaanku ilaa uu qabiil ka gudbay dowlad ma uusan helin inta qabiil lagu jirana dowlad heli maysa maalinta aad ka gudubtid oo ideology u gudubtid oo xisbi u gudubtid iyo wixii lamida ayaad muxuu ahaa dowlad noqon kartaa waana soo tijaabano hadda shan iyo toban sanaan afar iyo bar ku noqnoqonaynay iyo toban sano ka horeysay oo fawdo qabiil ay ahayd shan iyo labaatan sano waa nagu filan tahay maanta inaanu haddana dib ugu noqono waxa weeye burburin dowladnimadii soomaaliya sin qabyaaladii calama loo yeelay kaba loo geliyey migtayn loo xiray jaakada loo geliyey taasina qarannimada soomaaliyeed bay muxuu ahaa dilaysaa dad baana wada ajnabiga oo doonaya in sidaa ay u dhimato qarannimadii annagana muxuu ahaa waxaanan ku mashquulno waa la socotaa xaalada dalku uu marahayo marka de ilaah baan leenahay